أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgal ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa mucaaradka kooxda riddada ayaa ku dhawaaqay inuu burburay wadahadalladii u dhexeeyey iyaga iyo xasan gurgurte wilaayadii islaamiga gedo ayaa dowladda saxiixa u soo gebagabaysay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee deegaanada wilaayadaas haweenka ku dhaqan degmada bulufulay ee wilaayada islaamiga baay ayaa hadaayaad kala duwan oo ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas wilaayaadka islaamiga ah bakool iyo galgaduud ayaa soo gebagabeeyey tartanka qur-aanka kariimka ee wilaayaadkaas بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin talaadaha taariikhdii hijiriguna ay tahay toddobada bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa dagaal culus oo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshaadka murtadiinta ee degmada janaale dhanka kufaarta afrikaanta bakhtigu waa laba askari oo kufaarta yuganda ah dhaawacna waa hal askari sida saraakiisha mujaahidiintu ay inoo sheegeen dhinaca kale murtadiinta dhaawac waa laba askari oo murtadiin ah sidoo kale gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday kolonyo kufaarta kenya oo ka baxay xerada askarta kenya ee deegaanka dhaashooy ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya kolonyadan qaraxa lala beegsaday ayaa biyo ka doontay deegaanka harboole oo isna hoostaga degmada faafi qaraxa ayaa haleelay gaari booyad ah oo biyo ay ku doonteen cadowgu bakhtigu waa saddex askari oo kufaarta kenya ka mid ah halka uu gubtay gaarigii booyadda ahaa gebi ahaanba mucaaradka kooxda riddada ayaa ku dhawaaqay in uu burburay wadahadalkii u dhexeeyey iyaga iyo xasan gurgurte cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan hayaa war-saxaafadeed ka soo baxay golaha mucaaradka ee mustaqbalka ayaa lagu sheegay inay burbureen oo ay fashilmeen wadahadaladii u dhexeeyey golaha mucaaradka iyo madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurgurte mucaaradka ayaa sheegay in xasan sheikh uusan diyaar u ahayn in xal buuxa laga gaaro khilaafka ku saabsan arrimaha doorashooyinka waxay sheegeen inuu xasan sheikh diiday in laga heshiiyo doorashada maamul goboleedyada iyo midda federaalka islamarkaana uu ku adkaystay inuu sii wadi doono wax kabeddelka uu ku sameeyey dastuurka golaha mustaqbalka soomaaliyeed wuxuu ka xun yahay in shacabka sooma inuu shacabka soomaaliyeed ku wargeliyo in wadaxaajoodkii ay kula jireen dowladda federaalka uu ku soo dhammaaday natiijo la-aan goluxu wuxuu wadahadalka ku galay niyad wanaag iyo in dalka looga turo xaaladda adag ee uu ku sugan yahay sida abaaraha baan kala qaybsanaanta culaysyada dhaqaale iyo saamaynta isbeddelka nidaamka caalamiga ah iyo loolanka juquraafiga siyaasadeed ku yeelan karo dowlad dhiska iyo midnimada dalka goluhu wuxuu kaloo xil weyn iska saaray ka hortagga hubantila'aanta siyaasadeed iyo xaqiijinta hannaan doorasho oo heshiis lagu yahay wakhtigeedana si nabdoon ugu qabsoonta ka hor inta aanay dhammaan muddaxileedka sharciga ah ee hay-adaha dastuuriga goluhu wuxuu wadahadalka kaga qayb galay isaga oo aan ku xidhin wax shuruuda diyaarna u ah tanaasul kasta oo horseedaya xasilooni iyo midnimo qaran markii ay burbureen wadahadaladii labada dhinac ayaa gaalada caalamka ee fadhigeedu yahay xalane waxay soo saareen inay ka xun yihiin fashilka ku yimid shirkii socday islamarkaana ay ku amreen labada dhinac inay sii wadaan kulamadooda lama oga halka uu ku dambeyn doono shirkan xilli labada dhinac midba midka kale uu ku adkaysanayo qorshihiisa xilli muddo laba bilood ah ay xasan gurguurte kaga hartay muddaxileedkiisa mahadsanida cabdiqani wilaayada islaamiga gedo ayaa dowladda saxiixa u soo gebagabaysay macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee deegaanada wilaayadaasi tafaasiisha warkan waxaa haya casaam carafaad xafladan oo hamise heersanaa loo saagaasmay islamarkaana lagu soo gabagabaynayey dowra diiniya loo qabtay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada iyo marti sharaf kala duwan dowradan oo lagu magacdaray saxaabiga jaliilka cabdulaahi ibni mascuud oo ah dowra tasxiixo socotay muddo afar bilood ah ayaa ka dhacday degmada ceelcadda ee xarunta wilaayada islaamiga ee gedo munaasabadan lagu soo gabagabaynayay dowladda tasxiixa ee loo qabtay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ayaa waxay ardaydu soo bandhigeen bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ما تعريف التجويد لغة واصطلاحا
التجويد لغة التحسين واصطلاحا علم يعرف به إعضاء كل حرف حقه ومستحقه طبقا لما تلقاه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم
والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم
intaasi kadib waxaa munaasabada ka hadlay guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal isagoona halkaasi ka jeediyay dardaarano kala duwan marka dadkii dadka bedeli lahaa waa dadkan waa macallimiinta ardada qur-aanka oo jiilka hadda soo kachayo la raba inay bedbaadiyaan caqiidada dhabta ana tusaan dad muslimiina oo dalkoodii lagu soo duulay cadow iyo gaala ay qabsatay maaragtay maantana meeshii ugu dambaysay ay marayso inay yihiin inay fahamsiiyaan waxaan maanta markhaati ka nahay in wax badan la idinka bedelay wixii maanta aad meeshaan ka qaadaanna ummaddii ilaahay subxaana wa tacaala uu mas-uulka inkaga dhigay oo macallimiinta aad u ahaydeen iyo bulshadii la noolayd iyo waalidiintii waxaan kala dardaarmaynaa inaad wax badan oo badan ka bedeshaan ugu dambayntii waxaa gabagabada xafladda lagu soo xiraya tasxiixa ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyay dardaarana kala duwan macallimiintii intaa wakhtiga waxa weeyaan bixinayay ayagana ku soo aaday wakhti adag ee abaara haddana ku sabray maantana aanu arkayno juhdigeeda inuu muuqdo waxaanu leenahay jazaakum allahu khayran waxaana saarno waajibaadka maxaa ka mid ah waxa ugu horreeya walaalayaal inaanu noqonno ducaatu ilallaahi tabaaraka wa tacaala maanta masuulid mas-uuliyaddii hore ka weyn baana kortay marka horeba mas-uuliyiinaad aheedeen culummaad aheedeen macallimiin baad aheedeen mas-uuliyadiin saareed laakiin maanta culuntii aad ku darsateen wixii aad bandhigteenna waan arkaynaa waxaa la rabaa marka insha allahu tacaala inaad u qumtaan mas-uuliyaddan oo ah dacwadii inaad gudataan aadna noqotaan dad ducaad ah oo ilaahi subxaana wa tacaala kitaabkiisa ummadda ugu yeedho dowladan tasxiixa ee loo soo gabagabeeyey macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ayaa qaybka juhdiga ballaaran u wada maktabka dacwadda wilaayada islaamiga ee gedo mahadsanid casaam haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmada bulufulay ee wilaayada islaamiga baay ayaa hadaayaad kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi sida uu ku waramayo bashiir muxidiin abu ayman
gabadha muslimadda ah waa tiirka iyo udubdhaxaadka ummadda muslimka ah waa mid soo saarta jiilalka kana qayb qaadata sare ukaca ummadaha iyo hoobashadooda sidaa darteed diinta islaamku waxay haweenka muslimaadka ee ku aadisay aag iyo dhufays ay tahay inay si adag uga soo dhalaalaan si ay qayb uga noqdaan dhismaha ummaddan iyaga oo ka duulaya waajibaadka diineed iyo midka bulsho ee saaran waxay dumarka muslimaadka ee ku dhaqan wilaayada islaamigaha ee baay u istaageen si ay uga soo dhalaalaan kaalintaasi adag waxayna buuxiyeen boos muhiim ah si ay kaalintooda uga qaataan jihaadka waddada allaah iyo difaaca dhulalka muslimiinta munaasabad siheer sare loo soo agaasimay oo ka dhacday degmada buula fulay ayay gabdhuhu ku bixiyeen agab isugu jira caagadaha dahaaran buskud timir iyo waxyaabo kale oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore waa kuwan qaar ka mid ah dumarka buulafulay oo ka warbixinaya waxyaabaha ay bixiyeen iyagoo kelimaad dardaaran u jeediyey ciidamada mujaahidiinta geeka mayan fadhiinahay xaflad waxaa diid wareejina mujaahidiinta oo burma kajilbihiran yalin diyaari hadiidasa wareejiyahayn insha allahu tacaala mayba hataa howlka kasugna oo najaax oo ka yaala maxaafadada buula fulaay ilaahay subxaana wa tacaala ba mahadi galadaskulee mayba anta ku wareejiyahayne hadaboo shalgadiisan oo hadiyaadlinka talagada mujaahidiinta oo furmo kuxnaa oo meela ka jilib hiran yama in diyaarinay haddii ana gabdho maxaafadada buula fulaay maxaawiise oo ka kooban afkonton iyo afar haba funaanadoo ka kooban macnaha lixdan iyo shan haba imaamadoo ka kooban boqol iyo koow haba buumahoo ka kooban afartiis shan haba buskudoo ka kooban afartii siyeed haba timiroo ka kooban afartii kow haba bakeeriyaalka oo biyo macnaha ka waraafan mujaahidiinta macnaha shaay ka dhama fadeen oo furmo macnaha ka diyaarin maybuaha maybuaha boqol soddon iyo lama bakeera bakeeragi oo macnaha bakeer caagi gocyaalkii oo la daboolo lahaa inta laku wogdi lahay mayba kumid afartan iyo lama go' caagi biyo dahaarki mayba kumidayaan lama boqol konton iyo todoba caag sakiino mayba kumidayaan ee afartan iyo siyeed haba faardigi oo gaalo laha hirhiri faday oo maxaabiis laha hirhiri lahay oo ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiinta gacantiho casiibaha manaa casiirha kakaweel laha kirhiri lahay oo yaana macnaha labaatan haba eh shaambadii oo macnaha oo mujaahidiinta qaweysadii lahay furmaba dii roogan oo idoosha on roogna maybuaha yaana ee boqol iyo labaatan haba saliida oo madag la marsaay mayba tumi lama haba muraayada mayba afartii siyeed haba irbad mayba yaana ee ilaahay ka barakay sagaashan iyo siyeed haba ilaahay khayran badan hasan siiy gabdha mujaahidiinta oo maxaafada buulafulaay ka sugan haddaan nahay gabdhaha ku dhaqan maxaafadata buulafulaay waxaan joognaa munaasabad lagu wareejinayo agab kala duwan ay ku wareejinayaan gabdhaha muslimaadka ah wiilasha muslimiinta oo mujaahidiinta oo furmaha ku jilba xiran waxaan leenahay sabra cadowga la sabartama sababtiinan xijaabka ku xidhanna diinka ilaahay xor ugu baranaynaa ilaahay subxaana watacaala ha idin barakeeyo cadowgana allah inka qabto annaguna waa idin garab taagannahay biidniillaahi tacaalaa habeen iyo maalin inaan idiin soo ducayno waxaan heli karnana idiin soo dhiibno aan inku garab taagannahay ilaahay subxaana watacaala cadowga ha inka qabto ilaahay ha idin guuleeyo ilaahay raxmaankaa sabar ha inku irsaaqo gomadihiinna ha sugo ra'yigiinna iyo ramyigiinnana allaha toosiyo intaas kadib waxaan rabaa tix yar inaan ku cabbiro gaaladaan doqonowday oo diinta diiddayay wiilalaan daalaynin baa duurka kuugu jira dabaabaadka qarax daran u duugi kara dhacarta leefsii yaqaan diinta kuwa dumaa darbida uga daata oo difaacyada u gala risaas daran doorriya duudka uga dilaa kuwii doonka daaqayeen dabar jar yaqaan dulli dareensiiya doqonta maatadooxyadaa waaragan dib u jeysanoo diinta daafaca darajo dheeraada iyo daarajanna ku raba allaha noo deesta wiilasheenna diracyadaa oo dam allaha siiya indhihii idin dayi lahaa hawadu ha diidda diyaaraddii duqayn lahayd daacun ha dhammeeyo kuwii idin dili lahaa waxaase daba taaganoon dib u laabanayn dumarka soo diyaariya deeq waxay qabaan mar walba u diyaarsan dahabkooda inay furaan caagagga dahaaran guryaha ku diyaariha allaha darajeeyo dumarkeenna daahirka dibna uma celiya dunida iyagoo ku nool intaasi kadib waxaa madasha munaasabaddii ay ku wareejinayeen agabkaas dumarka muslimaadka ka hadlay suldaan maxamed macalin xuseen iyo nabadoon cali maqane oo labaduba ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ee baay runtii dareenkay madaranto kooya iyone hadda haaliyan ardafargeyn dhehe siinka sugaani runtii haqiiqatan ama garab istaago doonaan sanglahayni weliga garab istaagasin weliga naf imaalka biyaasin waana insha allahu tacaala mujaahidiintan meelkatay rogaan ogin mayba sanglanaha wal alwal isiimi biidan ilaahi subxaana wa tacaala miisaankin aakhar alla siin saar iyaalkin alla siin barkaay maalkin alla siin barkaay wal alwal isin hormartatan ilaahi subxaana wa tacaala oroysaas inka diyaarsanyin wal alwal oonate marka may bua haafadoo inoo jaraan runtii haqiiqatan walun hadigii ka ra'su maalkana e ma e walun ka hisaabtamaana ma e wala onta keliya un ilaahay subxaana wa tacaala mana oroys una kee saabta maanaha ani una biin way xaqiiqada madin isheega gabdhaha muslimaadka isaa dhowaada maana wanu farax geliseen waxaanu farax geliseen intaasoo hanta ay ayl iskeena ay wax sharaf leh waaye muxaafadada ee buulafullaay maanle kowma-ay weligeed iyo allaheed baa- waa dadaal jirteen dhowr biyaaj iyo sida oo kale u kuluna oo intaasoo eh, ma- macfa ay bixi jirteen intaasoo alxamdulilah mujaahidiin eh, kaalmay jirteen ilaahay ha adkaalmayo leenahay waa qayb ka mid a dadaalada dumarka muslimaadka ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay sii kordhayeen dadaalada waxbixinta ay samaynayaan haweenka ku dhaqan wilaayaadka lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka ee koonfurta iyo bartamaha dalka
wilaayaadka islaamiga ee boqol iyo galgaduud ayaa soo gebagabeeyey tartanka qur-aanka kariimka wilaayaadkaas aynu ku horumarno abuuxasaan iyo wilaayada islaamiga boqol ardayga kaalanta koowaad galimay buaha soddonka yuunus mucallim cabdulaahi maysheennay sagaalan iyo siyeed iyo bar may jaa'isiya iliya boqol dolar may ku dareere degmada waajid munaasabadii lagu soo gebagabeenayay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayada islaamiga ee bakool oo ka qabsoontay masjidka jaamac ee degmada tieglo waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ee bakool culummo nuqabo waalidiin iyo martisharaf kale tartankan oo dhex maray dhammaan degmooyinka wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ugu dambeyntii lasoo gebagabeeyey iyadoona munaasabada lagu sharfay ardaydii tartanka ka qayb gashay waxaana si gaara loo maamuusay ardaydii kaalmaha sare ka gashay tartankaasi sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayaadka islaamiga oo ugu horeyn munaasabada ka hadlay ayaa jeediyey kelimad ku aadaneyd fadliga uu leeyahay qofka qur-aan ka xambaaro ilaahay maara subxaanaه wa tacaala yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kasiira wamaa yadakaru ila ululalbaab ilaahay maara subxaanaه wa tacaala lankii xikmo la siiyo qur-aanka mayba la siiyey kheer fara badan la sii arrintaasna makuwaansamaw ilaa dadka caqliga le mahane marka qur-aanka dadka la siiyey ilaahay subxaana wa tacaala fahansiiyey qalbajoo geliyey xifdiyeen inay ilaahay subxaana wa tacaala ka mahdiyaan hamiin imaalanba ku shukriyaan shukrigana la kooyanoo camal iyo qoolba la kooyaan qur-aankan kan ah ilaahay subxaana wa tacaala wayba ka tilmaamay inay marka dad hanuuniyow waddada toosan dadka hanuuniyow alla maaran inna haada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إلهي مارا قرآنكم كان إيه ويبا دادك هنونية ودد توسنانك بدنايت دادك هنونية نمانك قرآنك كردغ مونا مبليين أجر فرع بدنان لين أجر بين بدنان لين malaaqa beesha jilible ee wilaayada islaamiga ee bakool malaaq ibraahim dhaysane oo dhankiisa munaasabada ka hadlay ayaa dardaaran dhaxalgalla u jeediyey macalimiinta iyo ardaydii tartanka ka qayb gashay ee munaasabada goobjooga ahayd marka macalimiinta may ballanaa dadaalo ilaahay sanbarakay tooshki ummada etin adduun aakhirada dati may buaha iftiinkan hay qur-aanka ilaahay dad barahaytan nabaga calayhi salaatu wasalaam khayryadii tisaasinka tilmaamay buaha kasifaysantin oo khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama usari saas daraadee marka may baslanaha eedii eedan dadaalo juhdiya biyahaytan cayaalka may baan lahaa dadaalo dhallinyaro etin cayaal yareero etin fursada haysataan wal aawkin aadin ban gorona geeka gorotan lakiinsan araga may baha haliinkisin kumada qoraan hoo baqriya dadta kala boorohayan dhalinyaro isin may baslanaa waa macalimiinta baaragnagada waalidiinta baaragnagada markaasa isin qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala sin barakaaya ilaahayaasan barbaari wanaagina allaha badiyo wallahu subxaana wa tacaala aclam macalin maxamed nuur maxamed yarow oo ka mid a waxgaradka degmada tieglow ayaa dhankiisa kelimadan goobta ka jeediyey onogaa yaroo tumuishan jaram tumilama jara tumunjara qur'aankan ilaahay subxaana wa tacaala xifdi runtii war eedan wiinu markan iyo onogeeda runtii meel alla meeli inka sarrayda inay qur'aankan xifdintiisa iyo barashadii ay tasiixjay ku deera in ilka dadaala may runtii qiimo badan le macallimiintun in dadaalay san dadka dadaaleen akhyaaray maadaama isan haysan geeka daryeel wiinoo saase an haysan dadaalkasan hadduu wadaan dadaalku badan sameeyey haddii ilaahay rahalla kanagada insha allah akhyaaray may ogaadaa saana nicmo welba meelyaala mayaalaasa guraasa jiditeedan biyo kasiinka jaraan jiilal wakhtigan amalal roogwal ku oominyi nimcadan waa nimco ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey marlay lahalaa marna la waayow ilaahay siin barakeen nimcada yeeday eed inka dadaaloy gabagabadii munaasabadda waxaa lagu dhawaaqay natiijada ardaydii imtixaanka laga qaaday iyo abaalmarintii loogu talagalay ardaydii kaalmaha sare ka gashay tartankii laga qaaday ardayga kaalanta koowaad gali may buaha soddonka yuunus mucalim cabdulaahi may sheenay sagaalan iyo siyeed iyo bar may jaa'izi eliya boqol dolar may ku dareere degmada waajid ardayga kaalanta lamaad gali soddon may buu ahaa maxamed mucalim aadam may sheenay sagaalan iyo afar iyo sheeni may jaa'izi eliya lixdan dolar degmada isuku dareerona degmada tiyeglow ardayda toban iyo shantaho banguduba ardayga kaalanta koowaad gali may buu ahaa cabbaas cabdulaahi maxamed may sheenay sagaalin iyo sagaal iyo bar may ku socday degmada waajid may jaa'ize iliyah toddobaatan dolar ardayga kaalanta lamaad garay may buha zubayr cabdulaahi macalam salaad oo ku socda degmada xudur may sheenay sagaalan iyo sedde jaa'ize mayliya konton dolar tumanka jusahooban gudubna ardayga kaalanta koowaad galay may buu ahaa cabdusamed maxamed sheekh oo ku socda degmada tiyeglow may sheenay sagaalan iyo sagaal dhibic shan may jaa'ize eliya lixdan dolar ardayga kixiga may buu ahaa maxamed xasan aadam oo ku socda degmada xudur may sheenay sagaalin iyo sagaal jaa'isadiisna may buu ahaa afartan dolar ardaydan ku soo baxday tartanka dhex maray dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayada islaamiga ee bakool ayaa loo diyaarinayaa sidii ay uga qaybgeli lahaayeen tartanka guud ee dhex mari doona wilaayaadka islaamiga tumanka jusahooban gudubna ardayga kaalanta koowaad galimay buu ahaa cabdusamed maxamed sheekh oo ku socda degmada tiyeglow may sheenay sagaalin iyo sagaal dhibic shan may jaa'ize eliya lixdan dolar sidoo kale tartanka qur-aanka ee lagu soo gebagabeeyey wilaayada galgaduud waxaa warbixintan ka diyaariyey marwaan maxamed dhowaan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa si rasmi ah u soo gebagabaysay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayada kaas oo ah mid sanad walba ka qabsooma wilaayada islamarkaana ay ku baratamaan madaarista qur'aaniga ah ee ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduuda tartankan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa sanadkan gabagabadiisa lagu qabtay magaalada ceelbuura oo ah xarunta wilaayada waxaana ka soo qaybgalay arday ka kala socday degmooyinka galahareeri ceelgaras iyo ceelbuura guud ahaan waxaa tartanka ka qaybgalay sagaal arday kuwaas oo ku tartamayay saddex mustawo oo kale ah soddonka jus shan iyo tobanka jus iyo tobanka jus ee qur'aanka kariimka ahaa ardayda ka qayb gashay musaabaqada ayaa muujiyey dadaal karti iyo xibni sare iyadoo ugu dambayn ay guddiga tartanka ku dhawaaqeen natiijadii kama dambaysta ahayd ee ka soo baxday tartankaasi kadib qiimeyn iyo hubin buuxda oo lagu sameeyey aqoonta ardayda ardayda marka ugu horrayso soddonka jus haddaan ka bilaabo ardayga faa'iska koowaad ah alfaa'is alawal waa ardayga la yidhaahdo moxamed ismaaciil wuxuu ka socdaa degmada ceelbuur taxfiiska ama abaalmarinta uu ku guulaystay waa laba boqol oo dolaru mustawaha labaad waxay ahaayeen arday ku tartamaysay shan iyo tobanka jus faa'iiska koowaad ee shan iyo tobanka jus yaasir cabdulqani degmada uu ka socdo waa ceelgaras wuxuuna abaalmarin u helay boqol iyo labaatan dolar waayo haddaan u gudubno ardayda ku tartamaysa tobanka jus oo ugu dambaysa faa'iska koowaad ee tobanka jus waa ardayga la yidhaahdo cabdulaahi mucallim xasan wuxuu ka socdaa degmada galhareeri taxfiiska ama abaalmarinta uu helay waa boqol dolar munaasabadii gabagabada tartanka ayaa waxaa ka soo qaybgalay culimaa uddiin ogaasyo nabadoonno iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyn waxaa halkaasi kelimad ka jeediyey mid ka mid ah culimmada wilaayada galgaduuda isagoo xusay sida qur-aanka u karaameeyey dadka ehelkiisa ah qur-aanka markaa dadka ehelkiisa ah allah subxaana watacaala wuu karaameeyey wuuna qiimeeyey wuxuu leeyihi nabigu sala allah calay wasalam yuqaalu lisaaxibi alqur'aan qofka saaxibulqur'aanka ah waxaa lagu leeyahay maalinka qiyaamaha iqra' wartaqi warattil kama kunta turatilu fi ddunya faina mansilataka cinda aakhiri aayatin taqra'uha halkaas marka waxaa ka dareemaysaa qur'aankan allah subxana wa tacaala kalaamkiisii oo la xambaaro qiimaha uu leeyahay darajaad inuu korka qofka kor ugu qaadayo maalinka qiyaamaha aayadda ugu dambeeya oo akhriyo oo noqonayo booska uu degayo intaas kadib waxaa madasha ka hadlay ugaaska beesha mursada ugaas cabdulaahi daahir axmeda iyo sidoo kale afyaheenka golaha odayaasha dhaqanka wilaayada galgaduud nabadoon mascuud xasan casira kuwaas oo si wada jir ah u bogaadiyey ardayda islamarkaana waalidiinta la dardaarmay inaan maanta ku tartanno ardadaas yarka waxay nugu anfacaysaa wax badan waxaa laydinka rabaa inaad qur'aanka lafdigiisa ku dadaashaan sida aad u soo barateenoo hadda aad ugu timideen maanta aad uga qayb qaadateen tartankiisa oo aad u xifdiseen inaad macnihiisa wixii wax laydinka weyddiiyo o dhan aad ku dhaato
waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa ka gobol ahaan ardada halka fadhido inay gobollada kale la tartamaanaan rajayaynaa biidni illaahi tacaalaa waxaan rajayaynaa insha allahu tacaalaa inaad kaalimo fiican ka gashaan ayadana biidni illaahi tacaalaa si guud ummadda muslimiinta ee gobolka galgaduud joogto waalidiinta waxaan u dardaarmaynaa in lagu dadaalo ardada way ku soo dadaaleene ay labalaabaan dadaalkooda insha allahu tacaalaa ardaydii ku guulaysatay musaabaqada qur'aanka kariimka ee heerka wilaayada islamarkaana ka soo gudbay tartamadii u dhexeeyey degmooyinka galgaduuda ayaa lagu wargeliyey inay u gudbi doonaan tartan heer xaraka ah halkaasoo ay kula tartami doonaan arday ka kala imaanaysa gobollada kale ee soomaaliya ee lagu maamulo shareecada islaamka kuwaasoo dhowaanahanba si la mid ah uga socday tartamada qur'aanka kariimka walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga andaluse xildhigan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu